iyadoo ay abaaro daran ay ka jiraan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kuwaasoo ay saameeyeen dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed xildhibaan idriis cabdi dakhtar oo ka mid ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu booqday degmada xudur arunta gobolka bakool waxaana uu gaarsiiyey lacag gaaraysa labaatan kun oo dollarka maraykanka isagoona intaasi uu ku daray inaysan lacagtaasi waxa aysan u tarinin xaalad bini-aadanimo aada u daran ay ka jirto deegaanadaasi isagoona uu sheegay inaysan jirin waddo u furan deegaanada gobolka bakool ee koonfur galbeeda oo i d b s oo ha qaxi oo ha fuqaxi maylahay deegaanada bakool hoos hooyo shan kun oo qoysi arag oo baahan qaar kamid a xataa wala nin sheegan lama maalin intuu wala caayo macnaha dhibaatada bakool ku jirta bakool ma lamid ee gobolada kale gobol oo la hilmaamay oo go-doosan baabuur hangalaana dadka dhibaataysan wala kale hadina waa un warbixinta nasiyaana mas-uuliyiinta meeli wala inkastaana guddoomiya gobolka guddoomiya degmada wala nasiyaana buurdhuxlo deegaanka leero deegaanka deegaankaas oo maylaray hoos qooyo degmada waajib in maylaray shuubiyo dheed maylaray dadbada inkadhibadan jaca markii inkadabweyti anu meelo saadanayso mi saddex qof akadhimateenan erag dadkaas wala waayo maxay sadaan daawo maxay sadaan faleebo maxay sadaan dadka walaa indhamaadahayna daawo la-aan indhamaadahayaan diilaan indhamaadahayaan markan waa deegaanka bakool eriyadiisa shantir degmo isku mid waay dhibaatada xoogan iyo iyo wala sii dheerta raashin laan baxay wala fadaan hadana may lahaa qayramaan aan suubina laakiin sidoo kale xildhibaan idriis ayaa waxa uu sheegay in safarka kan xiga ay ku tagi doonaan gobolka shabeellaha hoose halkaasoo laga soo sheegayo in uu guray webigii maraya gobolka shabeellaha hoose deegaano badan ay ka jiraan biyo la-aan iyo uduro safarka kale waa shabeellada hoose oo maydaraayana dhib laha ku sheegay sii weliweyn iyo deegaano qoryoole kumid ah weliweyn haddii wala ku jira shuunbiyoodka ku bilowday oo eed maydaraay indareer webigiina sidiisba guri webiga biima leh yoona saasoo kale zoonaan buulufulay walala ku sheegay maydaraay eriidaas in maydaraay elmaline war lag isticmaalaya biyugas webiga iyo biyulan ku qaaday iyona dhibaato oo laansi maylahay jarta niman kumid ee deegaankaas oo qoqooyiya la kulmi geesa walana sheegana deegaano badan oo hooskooyo shabeellada hoose intidib ku jira iyona maylahay safarkan higikaasu laakiin wala eedanka dadaalooynaasaday maylahay hadiidaas gobol oo koonfur galbeed ah sidii maylahay dhibaatada hadda ku jarta ilaahay inku tuugana deegaanada koonfur galbeed ayaa ka jira abaaro uduro kuwaasoo ay ugu daran tahay biyo la-aanta ka jirta deegaanada iyagoona dadka qaar ay yihiin kuwa aada u saamaysay abaarta qaarna ay u dhimanayaan gaajo haraad iyo udurka shibinbiyoodka faysal dhaag xuseen idaacadda simba magaalada baydhabo